Tignoolajiyadu waa nimcada leh ee bani'aadamka ugu deeqay. Casrigan la joogo waxay noqotay nolosha bani'aadamka qayb muhiim ah oo ka mid ah. Waa wax faa'iido iyo khasaare lagu qabo. Waa seef lawo af leh oo dhan kasta samaan iyo xumaan loo adeegsan karo. Hase ahaatee, ummadaha inta badan waxa ay u adeegsadaan dhanka wanaagsan oo ah baahida loo qabay oo loo samaystay. Haddaba, annaga oo warbixinteena ku eegayna tiknoolajiyada casriga ah sida ay uga qayb qaadan karto horumarinta nabadda, ayaan waxaan wareysi la yeelanay. Qaar ka mid ah aqoonyahanada ku nool degmada Doobley waa kuwa iyaga oo ka hadlaya arrinkan.
Magacayga waa Faysal. Waxaa jiro hadda aalado fara badan hadda annaga isticmaalo sida Facebook, WhatsApp, YouTube, Twitter, Skype waxyaabo fara badan aa jiro hadda oo social media oo ugu horeyso maanta hadda erey qortid waxaa laga yaabaa halka qof inay ku xiran tahay afar kun ama ama saddex kun ama laba kun markii la eego dhanka Facebooka waxaa laga yaabaa erey keliya inuu adduunka bedelo hal erey keliyana adduunka inuu burburiyo marka adoo maanta hadda social media ku jiro oo haddana maanta qof caaneed bulsho fara badan ay ku xirantaa tahay waxa waaye nabadda waxyaabo fara badan oo ka hadlaya haddaa dhigto waxaa aaminsanahay in waxay iska bedeli karaan aaladahana hadda sida platformka oo facebook oo kale whatsappka oo kale waxa waaye dad fara badan aa jiro oo friendsya badan ku leh baraha bulshada marka waxaa dhihi lahaa xataa qeyb weynay ka qaadan karaan in macnaha wanaaga iyo macnaha muhiimadda annaga horumarka inoo leedahay abdulaahi cali ku magac dheer fanax technology marka adduunka la yidhaahdo laba u qaybsamaa dadka qaar maaragtay wrong way bay u adeegsadaan oo maaragtay dhinaca qaldan qaarna waxay u adeegsadaan dhinaca fiican marka imaa wa imaa labada marka laisbarbar dhigo in ruuxu laasim waxaa dhanka fiican uu fiiriyo isaga oo ka duulaya isaga waxa aayihiisa noqon kara waayo maanta haddii aad ka duulso inaad maaragtay colaad hurin iyo wadano kale aad isku dirto iyo qabiili iyo waxyaalahaas oo inta badan afrikadan hadda aan joognaa kuya dhaqanta badankeedu berri adiga adigaagas ku saameynaysaa adigaa ka duulaya ku saameynaysaa laakiin haddii aad dhanka wanaagsan oo baraha bulshada waad ka warhaysaa baryahan dambe dagaalkii adduunka wuxuu isugu soo koobtay waa bara bulsho haddii aad boostiyadaada ama twitter ha ahaado adigu any kind of technology ha ahaado haddii aad si qurux badan oo xadaaradda adduunka la socoto oo maaragtay mowqifka iyo maaragtay midnimada ka hadlaya aad inta had jeer kaga qayb qaadato waa technologigaas waxaa la dhihi karaa dhankii quruxda badnaaba oo qayb